axmed maxamed warsame oo ah nin dhallinyaraha ku nool magaalada baladweyne ayaa nolosha reerkiisa ku maareeya gaari nooxa uu ku shaqaysto dhowr sano ka hor ayuu u taaribay dalalka itoobiya iyo kenya balse dib ayuu ugu soo noqday magaalada baladweyne oo markii hore uu ka tegay kadib markii caqabada uu kala kulmay dalalkii uu tegay korinta uusan iibsan gaariga waxa uu ku shaqaysan jiray mootabajaad sidoo kale waxa uu ka shaqeeyey halqaha dharka lagu talo axmed maxamed warsame oo loo yaqaano bas ayaa radio beello u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dabaro nolosha reerkiisa isagoo jooga baladweyne marka runtii horta aniga waa nolosha waxaan kasoo bilaabay hoos marka jaranjaro mid hoosusa lagu soo bilaaba layiri marka tii hoosaan kusoo bilaabay harqaanaan kusoo bilaabay marka haddana muddo badan markaan ku jiray waxaan aaday kenya waxaan islaamay xagga ku dhaantaa marka muddo badan haddana kasoo shaqeeyey halkan haddana kusoo laabtay marka haddana waxaan galay inaan bajaaj shaqo ka bilaabo oo isirahda ama nolosha tan ku dhaantaa bajaajkii adiga muddo badan markaan ka shaqeeyay waxaan isku dayay inaan gaari yar oo fitis aan ka gato gaarigii markii haddana cabaar aan watay waxaan isdhaalayla gaarigan waa kasii kaaftoomtaa ku weyn ama usii gudubtaa anigoo maarata intii haddana aan ku faraxsanaa gaari kale soo gatay gaarigii kale haddana waa muddo markaan sii wato haddana waxaa siino gaarigan ama kugu sii yaraadaa adduunyada waa jaranjara marka waxaan sameeyey gaari family hadda markaan soo gatay maasha allah oo maaragtay ilaa iyo sagaal qofood qaadayo hawl markii hore waa bajaaj ahayd saddex qofii qaadaysay mid yaraa lasoo goda haddana afar qaadayo ku kalaan soo godo lix ama shan qaadayo hadda mid sagaala maraha marka taas waxay kutusaysaa marka in qofka hadduu xirfad leeyahay oo xirfadiisana ku kalsoon yahay ilaahayna tala saarto inuu noloshiisa uu ku maaray karo waa qofkii xisaabtamaa marka taas ay uqalaftay inaan inkastoo hadda aan meelo badan soo maray sida etoobiya kole aan kasoo shaqeeyay kenya kole aan waqti ku lumiyey haddana intaba waa ku qanacsanaya inaan maaragtay hadda maanta aan wadankayga joogo hadda maanta aan ciyaalkayga reerkayga caawa oon hoyona subxiina maaragtay aan u shaqo tegahay magaaladeydii iyo dadkayga iyo dalkaygii anigoo wax dhib aan ku qabin kuna faraxsan shaqadayda
axmed waxaad sheegtay inaad heerar kala duwan iyo shaqooyin kala duwan aad soo qabatay shaqadan hadda aad hayso nolosha reerkaada ma ka dabartaa
haa maasha allah waa ku faraxsanahay waana ka dabaraa inkastoo hadda maaragtay oo weli xataa reer aysan haynin laba ay sito hooyadiina maaragtay aan meel aan noloshaydii ku ku maareeyo taydina aan meel ku maareeyo aniga naftigii anigoo family haddana maaragtay aan family kale haddana aan meel kusii maareeya hadda waxaan sii jeclaa hadda dadaalka aan sii wado inaan maaragtay aan nolosha mid kale kusoo beeriyo dhalinyarta kale oo magaalada joogtan waxaan ku wacyigelinaa inay xirfadooda iyo maaragtay shaqadooda ay ku kalsoonaadaan intaasna wacyigelin ay u noqoto macnaha waxay qabsanayaan
bawrkan aada leedahay baledweyne keliya ayaad uga dhex shaqaysaa mise meelo kale oo aad u safarta ayaa jira
niyow dhinacan iyo wadadan maaragtay baray xigtaan aadaa laayi guraceel dhuusumareeb cadaado gaalkacya igu dheer inta aan tago marka intaasaa ka shaqeeya magaalada dhexdeeda
sidoo kale axmed ayaa sheegay in dhalinyarada ku nool magaalada baladweyne looga baahan yahay inay samaystaan xirfada ay ku shaqaystaan runtii horta dhalinyarta magaalada ka baxayso ninka markuu baxo xagga tago xanuunka soo arkaa laakiin ninka inta markuu joogo ka tago oo ninka inta joogo markuu magaranaysaa oo la yiraahdo tahriib micnihiisa ma fahamsano wuxuu fahmi karaa oo keliya markuu tago meesha oo tahriibka dhibka ka yeelay daduna aqoonin luqaduna aqoonin lagu gumaado in la yiraahdo maaragtay marka qaarkood ha ku qabanayso iyadoo lagu leehay arkaysaa dhulka laguha ka qaat marka shimbirna matiida ma buubiist taas waxay ku micibidaysaa in wadankaada kusoo noqotid oo aad maaragtay shaqo abuuratid adigoo maaragtay noloshaad soo aragtay ka doorbidahay midaan inta taalo waxaa jira dhalinyaro badan oo sida axmed oo kale hore uga tagay magaalada baladweyne balse markii ay ku adkaatay joogista halkii ay u taaribeen dib ugu soo noqday magaalada islamarkaana abuurtay fursado shaqo